ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka geysteen saldhigyo ku yaala jubbada hoose iyo shabeellaha hoose haddaan ku holmarno shabeellaha hoose meelaha la weeraray waxaa ka mid a saldhigga ciidamada shisheeyaha arbacow degmada wallaweyn oo shabeellaha hoose ka tirsan weerar loo adeegsaday qarax ayaa lagu weeraray bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay afar askari sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo mas-uul ah isla shabeellaha hoose shalay duurkii gaari taw ah ayaa lagu qarxiyey deegaanka buufow isla buufow waxaa shalay qarax lagula beegsaday ciidamo lugeynaya oo ka tirsan kuwa shisheeyaha dhinaca jubbooyinka waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa soomaalida ah ay ku leeyihiin deegaanka quuqaani degmada afmadow cabdalla biroole yoontoy iyo baarsanguuni ciidamo ka tirsan shabaabulmujaahidiin oo aad u hubaysan ayaa goobahaasi kula dagaalamay askarta shisheeyaha iyo la jirayaashooda dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan goobaha dagaalada ay ka dhaceen marar badanna goobaha aan soo xusnay ee ka tirsan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro soo noqnoqday oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ay ku ekeeyeen shisheeyaha iyo kuwa weheliya hiiraan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen degmada baled weyn ee xarunta u ah gobolkaasi xerada lamagalay oo ay fariisin ku leeyihiin jabuutiyaanka ayaa lagu ekeeyey weerar dhowr jaha ka yimid dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay in khasaare uu u geystay askarta jabuuti inkastoo idaacaddu aysan helin faahfaahin buuxda oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka dhinaca shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay xalay madaafiic iyo dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyacadda ee shabeellaha dhexe dagaalka ayaa yimid xilli askarta burundi iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan shabeellaha dhexe uu dhagahooda ka guuxayay weeraro qaraxyo iyo kamiin isugu jiray oo shalay lagula beegsaday duleedka degmada balcad ee gobolkaasi weerada oo ah saddex qarax ayaa geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxaana inta la xaqiijiyey dhintay shan iyo toban askari oo mid ka mid a uu ka tirsanaa ciidamada burundi kamiin iyo qarax ayaa ugu horeyn inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa lagula beegsaday askarta dowladda waxaana weerarkaasi u ahaa kii ugu horeeyey ee qabsaday askarta dowladda federaalka looga dilay toddoba askari afar kalena waa lagu dhaawacay mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkaasi ku furtay afar qori iyo saddex boosh waxaana ay gubeen gaari ay la socdeen ciidamada maamulka koonfur galbeed qarax labaad ayaa isla goobta ka dhacay kaas oo lala eegtay ciidamo lugeynayay waxaana kaas ku dhintay toddoba askari oo ka tirsan soomaalida wadarta guud labada qarax iyo kamiinka dhimashadu waxa ay ahayd afar iyo toban askari inta aynu ognahay qarax saddexaad ayaa inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa shalayto lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi dhimashada ayaa ahayd hal askari oo ka tirsan ciidamada burundi waddada xiriirsa degmooyinka balcad iyo jowhar ayaa waayahan dambe waxaa ka dhacaya weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo ka dhan ah ciidamada shisheeyaha burundi ee ku godoonsan gobolkaasi iyo kuwa soomaalida ah ee caratuurka u ah muqdisho haddaan eegno xalay xaafadda sonakey ee magaalada muqdisho waxaa lagu weeraray sarkaal ka tirsan militariga dowladda federaalka weerarka ayaa ka dhacay guri uu sarkaalka ku leeyahay xaafaddaasi lamana helin khasaare ka dhashay weerarkaasi muqdisho markaan ka tagno duleedkeedana waxaa xalay ka dhacay weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee isbaarada ay u taalo deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho haddaan ka gudubno gobolada dalka soomaaliya sidoo kale weerarada meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolka n f d ee gacanta kenya ku jira qarax xoogan ayaa haleelay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo kenyaati ah kuwaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada mandheer ah ee dhulka n f d gaariga ayaa gebi ahaantiisa burburay waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac si kastaba xaal ku ahaatay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku firirsan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo gudaha dalka kenya ayaa sii laba jibaaray weerada ka dhanka ah shisheeyaha iyo la jiriyaashooda